loo hortay mooshinka meel fiican u marayaa mooshinka waxa waaye lama rabo mooshin iska fawde inuu noqdo lama rabo in sharciga la waafajiyaa la rabaa waana diyaar warqadihii waa la saxiixay dee hoosubaa socoto meel fiican waa maraysaa mardhowna baydhabaa la aadaa dee hooshiisiyaa la gudagelaa meel fiican ay maraysaa dee waa lahaayaa intii mooshinka soo gudbi laheed waa lahaayaa waa diyaar mar horaa la taam yeelay ilaa iyo toddobaatan iyo sagaal xildhibaana haddaa diyaar ah oo saxiixday dee meel fiican u maraa been waaye been waaye madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu xilka ku waaynayaa waxaa kow ka ah xil gudisha la-aan aa kow ka ah waxaana motion ka keeni karo tirada baarlamaanka laba meelood saddex meel markii loo dhigo hal meelaa ka keeni karto wuxuuna xilka ku waayaa shuruudooyin badana waxaa kamid ah xil gudisha la-aana kamid ah waxaa kamid ah waxaas oo dadka ay sheegayaan oo toban kunaa wax ka keeni kartiyo waxaas wax oo dastuurka uu qabo ma dastuurka dadaan akrina waxaa sheegi waayo oo oo ayaga indhaha la-aa sheegi waayo waxaas ergeda doorashadeeda laba sana ay ku ekeed laba sanana waa dhamaan madaxweynaa la jiro ergeda kumeel gaar maamul kumeel gaar eh oo laba sana ay doorteen labadii sana waa dhamaatay wixii laba sana ka xageeyana dastuurka waxaa mas-uulka eh baarlamaanka mas-uulka ah baarlamaankana shaqadiisa hadda uu bilaabay dee labadii saad annaga sida aan ku sheegay way fawdo ma rabno wax kasta oo xeerka ayna qoraayo in nidaamkooda la maraan rabnaa ma rabno wax uu dad iska sheeg sheegay inaan annagu raacno ma rabno labada sano ku meel gaar bay ahayd dhirgaa doonatay labadii sanana waa dhammaatay wixii ka dambeeyo doorashada iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo xeerka buuxaa mas-uulka baarlamaanka mas-uulka waxba kama jiraan kuwaas waxaas waxaa ku andacoonayo dadaan waxba ogeyn iyo madaxweynaha xilka laga qaadi rabaa waxaad sheegaayo annaga cidna dabada nagama riixayso cidna nama caawinayso cidna wax nama siinayso xeerkaas qoran iyo kitaabkii aan ku dhaaranay aan waxaan ahayn annaga kuma dhaqmeyno waxaana ilaalinaynaa kitaabkii aan ku dhaaranay iyo xeerkii aan ku heshiino aan meesha aan dhigin aan ilaalinaynaa waxayna ongoleene waxay ongol yihiin dadna nama marsiin nama diidi karo waxayna ongoleen cidna ma marsiin karto dad dabada naga riixayana ma jiro waxaa kusoo beega waktigiisaa la gaaraa ku yidhi laba sano ku meel gaaray ahayd inuu kalsooni baarlamaanka soo weydiista waay madaxweynaha oo dib loo doorto oo haddii uu kalsooni baarlamaanka ka helo hadduu ka heli waayena dee qof kalaa la dooranaa xeerkaa qababo laba sano ku meel gaarayaheed ma jiraa warkaas laakiin taas wax shuruucda waafaqsan ma aha ee waa keligii talinnimo baarlamaanka meeluu ku shiri karana ma jiro meeluu ku kulmi karana ma jiro cid caburi kartana ma jirto waxaas dee waxaa waxaa sheegay dad baa sheegay laakiin wax sharciga waafaqsan maaha annaga dadka koonfur galbeed dad badan baa wax isku darsaday xeer bayna qorteen wixii xeerkaas ay qore ku qoran cidna ma diidi karto waxaan ku qornayna cid ma keeni karto ciddii hadda le lama shiri karo meeshay ka keentaa la rabaa meesha qori laguma haasto kariyi taliyina ma aha militarina ma haasto meesha dimuqraadi waaye waa la shiri karaa qofka askaartiisa xurba uu yahay wuxuu rabo waa sheegi karaa wixii waa keeni karaa dee lama rabo anaa waxaas yidhi kama jirto meeshaas cid laga yeelayana male ciddii tirina ayadaa ku ciwoweysa lama shiri karo